waxaa jira dhibaatada aas keenay roobka elelinoga alxamdulilah roob hadaaya ilaahay baa keenay laakiin sida abaarta camalaas dhibaato la imaaday waa la dhintay sida bresskan ku akhrinayna dad toban ku dhadhawaaya dhinteen lixda sabcountiba ka kooban hadda meeshaan aan taaganaha waxaa waay waddadii mandheera oo ku xiraysay kenyada kala mandheera ku xiraysay waaye way go'day lixda sabcounti isuma socdaan mandheera county countiyaalka kale iyo kenyada kale uma socoto marka dhibaatadaas oo xag alla ka imaaday ayaa waxaan rabnaa inaan dowladda ugu baaqno inay dadkeeda gurma deg deg u soo gaarsiisay dowladda countiga waa isla joognaa moshonna waa gaarsiinay hadda baarlamaanka waan geynay waana amraynaa inay dadka u shaqayso dhibaatadana ilaaha bixin kara ay dadka ka saacidaysa dowladda national countiga government dowladda dhexa waxaan ugu baaqaynaa inay gurma deg dega dadka soo gaarsiisa dadka dhiminahaya dhibaatada dhici haysa dowladda waxaa ka codsanaynaa dadkeeda inay la danqato oo u naxdo waxaan rajaynaynaa meel dad ku dhinteen inay dhisastaa tahay dhisastaskaasna aan rajaynayna ilaa madaxweynaha inas imaada countiga mandera oo dhibaatada ka jirta la arka hay-adaha adduunka waxaan u sheegaynaa meeshaan dhibaata ka jirta gurma deg dege dadku waa inay raashin helaan waa inay transport nidaamka meelaha ku tagalaan la helo waa in evacuation qofkii meel dadka ku ba'ayin sidii lagu badbaadin lahay dowladda waxaan ugu baaqaynaa national iyo countyba inay dhibaatada jirta sida deg dega looga looga hortaga midda kale roobabka way socdaan haddii hadda maanta aan hadlayn aad roob kale hor la'daa shaki waxaas ku jirin inay meeshaan dhibaato weligeed aan la arkin ay ka dhacayso ilahan ka magangalnay laakiin inay dhibaato dhacaysaa muuqato maadaama ay dhibaatadaas muuqato roobabkaana mar hore laga digi oo kenya metrobologist kulli wixii roobabka saadaalin weatherman kulli ay ka degeen ay ka taxadir laga muuji waxaan codsanaynaa dowladda dhexa inay gurmad deg dega ee mandhara county usoo gurmato dowladda countigana waxaan ka codsanaynaa in dhaqaalaha ay haysa dad horle ay dhiminin ay la gaarto militariga kenya waxaan leenahay wixii logistiga iyo wixii helicoptere iyo wixii masaacido oo dowladdaba leedahay hantida dowladda inaad shacibka loo kaalmayo codsanaynaa annaga dhibaatadaas oo mandheera ayaa waxaan rabnaa inay ogaadaan warbaahinta mediaga mandheera waxaan ka codsanaa ayagana fadlan dhibaatada jirta waxaan rabnaa inaad bandhigtaan oy qarsoonaanin dhibka mandheera ka dhacaya dhibka mandheera ka dhacaya kawntiyaalka kale waa ka sii daranahay dhibka mandheera inaad tusiisaan aan codsanaynaa marka warka intaasaan ku soo gaabina waa bilahi tawfiiq